markan aanu gudagalno qodobada kale idaacaddeenna saaka dhowaan ayaa waxaa burcad dhinaca internetka ahi ay jabsatay bogga internetka ee shirkadda yaho iyagoo helay xogaha malaayiin qof oo isticmaasha imilada iyo hababka kale ee isgaarsiinta ay shirkaddu isticmaasho haddaba sidee ay dhacdadaasi u saameynaysa dadka isticmaala imilada shirkaddan yaho warbixin arrinkaasi ku saabsan waxaa inoo diyaarisay falastiin axmed iimaan shirikadda yaahu ayaa sheegtay in ku dhowaad hal bilyan oo qof oo isticmaalayay shabakadaasi xogahoodii ay gacanta u galeen kooxaha burcadda internetka shirkadda yaahu ayaa ka mida shirkadaha ugu waaweyn ee dhanka internetka islamarkaana wararka isgaarsiinta iyo ganacsigaba ka shaqeeya waxaana la filayaa inay tani dhaawac u geysato shirikadda haddaba maxay tahay sababaha ay bartilmaameedka u noqdaan shirkadaha isgaarsiinta gaar ahaana kuwa haya xogaha bulshada oo ay ka mid tahay yaahu waxaan su-aashaasii weydiiyey jabriil afyare oo cilmiga teknolojiga bartay islamarkaana u shaqeeya shirikadda dhinaca teknolojiga ee i b m
runtii ma aha markii ugu horreysay yahoo shirkadda la yidhaha loo dhacay waa markii labaad markii ugu horreysay two thousand fiftenkii ahayd haddana waa loo dhacay ilaa iyo one billion qof ayaa accounkoodii loo dhacay sababtana waxay tahay runtii badanaa dadku accounnadan waa accounno iska private oo government iyo dowladda ma aha marka ma aha secure oo waxaweye si fudud ayay dadkan combyuuterada u dhaca ama hacriska loo yaqaano ee u geli karaan sababtaa darteed fudeedkaas dartiis iyo hadda oo soo badatay in qof walba oo meelaha coffeeshobyada iyo meelaha aan maaragtay public domainka ah ay dadku badanaa akaanadoodu ka galaan sidaa awgeed aad bay u fududahay in loo galo oo loo dhaco kooxaha u dhaca shirkadaha internetka ayaa dad badani ay isweydiiyaan maxay tahay ujeedooyinka ay ka leeyihiin ama waxa ay ka faa'iidaan ma waxay raadsadaan dad gaara oo ay bartilmaameedsadaan mise waa mid si guud ay meel un uga dul dhacaan waa kan mar kale jabriil afyare oo sharxaya
guud ahaan dad gaara raadsan mayaan way ku way ku maarata haddii ay helaan qof muxuu ahaa dadka la yaqaano kala ah dadka mubiyada dhiga waxyaabaha ay kala soo baxaan waxaa ka mid ah qofkii magaciisa dhalashadiisa adareyskiisa bangiga hadsan bangiyada qof walba dad badan baa bangiyada online banking baa jira waxaa jira investment dad baa muxuu ahaa dhaqaalaha iyo ku shaqeeya marka way iibinayaan waxay iibinayaan informationkaas ay soo heleen credit kaaryadii way iibinayaan waa lacag lagu qiyaasay intaasoo bilyan oo daalar sanadkiiba marka waxaa ku jira muxuu ahaa lacag helid waxa weeye arrintaana way soo nonoqotay noqotay dhibka ay hadda yahoo u keentay waxaa ka mid ah waxaa isku xiran lahaa yahoo hadda iib iib bay ahayd oo horizon company la dhahaa iib ayaa iibsanayay marka hadda diilkii dib buu u dhacay marka dhib badan baa yaala marka dairy fridgekan waxaa la yidhaha ama in loo dhaco dadka waxa ay leeyihiin oo waxa weye waa dhibaato meel walba ka taagan aaladda internetka ayaa ah mid ay dadka dunida siyaabo kala duwan uga faa'iidaystaan xogo badanna ay isugu gudbiyaan inkastoo ay khataro badan ay soo baxayaan oo ay ka mid tahay kooxaha u dhacaya xogaha internetka ku kaydsan haddaba maxay yihiin xogaha muhimka ah ee kooxaha burcadda internetku ay raadinayaan sidaase xogahaasi u isticmaali karaan su-aashaasi waxaan weydiiyey axmed sheekh siciid oo bare dhinaca teknolojiga ka ah collejka northern virginia community college waxyaalaha ugu badan ay raadinayaan kooxda burcadka ah waxaa ladhaa hackers baa la waxay raadinayaan information informationkaas oo most marka ugu badan ay ka fiirsadaan qofka wuxuu qabto iyo meeshuu ka shaqeeyo yacni meeshuu ku nulya iskuolka u dhigto marka qofka intaas ay bartaan kabacdi baa waxay sameynayaan inay informationkaas haddana usii isticmaalaan qofkaas qof kaloo sii yaqaana intay ka dhex helaan emailkiisa saasay marka ku raadiyaan dadka yani xunxun oo dadka inay dhibaateeyaan yani o mar mar kasta ka taliya ugu dambeyntii sidee qofku uga gaashaaman karaa ama uga hortegi karaa in loo dhaco imailkiisa iyo xogihiisa kale ee gaarka ah oo uu ku xafidan karaa waa kan mar kale axmed sheekh siciid
wallahi waa arrin aada iyo aada muhiim u ah marka aan dhigahayo galaasyada oo aan collejka dhigayo maadada telecommunicationka ardada badanaa waxaan u sheegaa is-ilaaliya emailkiina marka koowaad qofka kusoo diraya emailka waa inaad taqaanid qofkaas magaciisa iyo emailka kusoo dirayo
for example waxaa ka mid a marka qaarkiis waxay kusoo attach garaynayaan waxay kusoo xiraan attachmenti markaas aada furtidna isla markiiba qofkaas wuxuu u leeyahay yacni accessba wuxuu u leeyahay inuu emailkaaga uu asagoo ka shaqaysto marka waxaan kula talinayaa dadka shacabka ah soomaaliyeed dhalinyarada dadka waaweyn inay is ilaaliyaan oo ay limit yareeyaan isticmaalidda ay gelayaan social mediaha sida facebooka iyo kuwa kale oo la isticmaalaba isku soo wada duube isticmaalka baraha bulshada ee joogtada noqday iyo weliba dad badan oo barahaasi ka isticmaala meelaha ay dadku wadaagaan ama ganacsiga ama shaqooyinka kale loo tago ayaa waxay kordhinaysaa sida ay sheegayaan xeeldheerayaasha dhinaca tiknolojiyadda khataraha ah in xogahaasi ay ka faa'iidaysan karaan dad kale maadaama inta badan kombyuutarada ama aaladaha lagu gala internetka ay yihiin kuwo isku furan oo laysaga dusi karo aad iyo aad bay u mahadsantahay falastiin axmed imaan oo warbixintaasi ku saabsan dhaca loo geystay dhinaca internetka shirkadda yaho ayaad dhegaysanayseen halka aad ka dhegaysanayseen waa v o a meel kastoo aad joogtaan mar kale dhegeystayaal subax wanaagsan ayaan idin leenahay